weli wararkii shirarka ku xirna ayaanu ku dhex jirnay tan iyo markii dhowaan ay go-aamo ka soo baxeen shirkii madasha wadatashiga soomaalida waxaa madaxdii maamul goboleedyada ee ka qaybgelayey mid weliba markii uu ku noqday gobolkiisa uu ka hadlayey aragtidiisa ku aadan shirka waxaa ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta markii uu ku noqday cadaado shir jaraa'id ku qabtay halkaasi waryahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobaya madaxweyne guuleed oo dib ugu laabtay magaalada cadaado ayaa waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey wadaxaajoodidii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee looga arrinsanayay arrimaha doorashada la rajaynayo inay soomaaliya ka dhacdo bisha agost ee sannadkan aynu ku guda jirno guuleed waxa uu sheegay inay ayaan darro ahayd in madaxdu ay ku guuldaraysteen in ay isla meel dhigaan qodobo oo ay heshiis gaaraan wadatashigaas oo muddo dheer soo socday ay qayb ka ahaayeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa aad iyo aad nasiib daro u ahayd inaan u guulaysan weynay haddaan nahay mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada dalka ka jira inaan ku heshiino wax cad oo aan isku qancino waxaan dhammaanteen raalli ka wada nahay taasoo keentay in dowladda dhexe ee soomaaliya ee ayada go-aan keligeed ah ee qaadatay go-aankaas oo ay ahaa saan isleeyahay mid aan cidina hadda wixii uu rabay watay raalli uu ka ahaa u hiilinaya ama garab siinaya madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ku dooday in rabitaankii galmudug iyo doodihii ay galmudug wadatay iyo go'aankii dowladda federaalka soomaaliya ay ka soo saartay soo xulidda baarlamaanka soomaaliya uusan ahayn mid isleh hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay khasab ku noqotay inay aqbalaan go'aankaasi dowladdu ay soo saartay kule annaga galmudug ahaan wixii aan muddada dheer ee wadahadalka uu socday aan u doodaynay runtii iyo waxaa dowladda dhexe ay go'aanka ku gaartay wax isleh ma ahayn wixii aan rabnina boqolkiiba boqol maana helin sida aan isleenahay maamulada kale boqolkiiba boqol maysan helin annagu go-aanka la riday waa sax waa ku qasbannahay oo sida anagoo nagala tashan dowladda dhexana ay go-aanka u gaartay beesha caalamkana u aydaayeen ugu qasbannahay laakiin wixii aan raalliga ka ahayn runtii ma aha waxaan kulley rajaynayaa dadweynaha reer galmudug inay sidaas u ogaadaan annagu waxa aan meeshaas ka keennay ama ka soo qaadnay wax aan annaga go-aan ahaan aan go-aankeeda soo gaarnay inuusan ahayn ee wax dowladda dhexe go-aan ay keligeed gaartay beesha caalamna ay caalamkana ay ku taageertay inuu yahay waxaan rabnaa marka rabitaankii reer galmudug ma ahayn oo boqolkiiba boqol laakiin wax lagu qasbanaaday lagama maarmaan noqon waayey inay tahay ayaan u aragnaa waxa uu sheegay in uu ka dalbanayo beesha caalamka in layska kaashado hergelinta qodobadaasi ka soo baxay shirka muqdisho waxaana uu intaasi ku daray in bulshada galmudug uu ku qancin doono inay qaataan go'aankaasi arrimahani ayaa si kastaba aatee waxay imaanayaan iyadoo madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay isku khilaafeen qaabka doorashooyinka dalka soomaaliya loo wajihi doono go'aanna ay ka soo saari waayeen shirar muddooyin kala gedisan dhacay hase yeeshee markii dambe dowladda soomaaliya ay qaadatay go'aan kaasoo ku aadan in aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya lagu soo xulo nidaamka beelaha ee afar dhibic halka aqalka sarena lagu soo xuli doono xubno ay ku yeeshaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya
aad buu mahadsan yahay waryahayaga jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayay shirkii jaraa'id ee magaalada cadaado uu ku qabtay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ku noqday halkaasi oo kagana hadlayay shirka madasha wadatashiga qaran iyo go'aamadii ka soo baxay sida ay u arkaan